taariikhdii koowaad cutubka toban iyo siddeedaad oo taas dabadeed ayaa daa'uud reer falastiin laayay oo jebiyey oo gaad iyo magaalooyinkeediiba gacantii reer falastiin wuu ka qaaday oo wuxuu kaloo laayay reer mo'aab oo reer mo'aabna addoommay daa'uud u noqdeen oo baad bay u keeneen oo ilaa xaamaa daa'uud wuxuu dilayey boqorkii soobaah oo ahaa hadarcesar intuu ku socday inuu dawladnimadiisa ku agdhiso webi yufraad oo daa'uud wuxuu isagii ka qabsaday kun gaari faras iyo toddoba kun oo fardooley ah iyo labaatan kun oo nin oo lug ah oo daa'uudna wuxuu boqno jaray fardihii gaariyada waday oo dhan laakiinse boqol gaari faras buu uga reebay oo reer suuriyihii dimishakna markay u yimaadeen inay u hiliyaan boqorkii soobaah oo ahaa hadarcesar daa'uud wuxuu iyagii ka laayay laba iyo labaatan kun oo nin daa'uudna wuxuu reer dimashak oo suuriya jooga dhex dhigay rugo askareed oo reer suuriyana daa'uud bay addoommo u noqdeen oo baad u keeneen oo rabbiguna daa'uud buu siiyey meel kastoo uu tegeyba markaasaa daa'uud soo qaaday gaashaamadii dahabka ahaa oo ay wateen addoommadii hadarcesar wuxuuna keenay yeruusaalem oo magaalooyinkii hadarcesar oo ahaa tibxaad iyo kuun daa'uud wuxuu ka soo qaaday naxaas aad u badan taasoo uu sulaymaan ka sameeyey berkaddii naxaasta ahayd iyo tiirarkii iyo wiilashii naxaasta ahaa oo tacuu oo ahaa boqorkii xamaad markuu maqlay in daa'uud laayay hadarcesar oo ahaa boqorkii soobaah ciidankiisii oo dhan ayuu daa'uud wiilkiisii hodaaraam u soo diray inuu soo salaamo oo uu u soo duceeyo maxaa yeelay wuxuu la diriiray oo dilay hadarcesar waayo hadarcesar wuxuu la diriiri jiray tacuu oo wuxuu keenay weelal cayn kasta ah oo ah dahab iyo lacag iyo naxaasba oo kuwaasna boqor daawud wuxuu quduus uga dhigay rabbiga oo wuxuu ku daray lacagtii iyo dahabkii uu ka soo dhacay quruumihii oo dhan kuwaasoo ahaa reer edoom iyo reer mo'aab iyo reer camoon iyo reer falastiin iyo reer camaaleeq oo weliba abishey oo ay seeriyaha dhashayna wuxuu reer edoom dooxadii cusbada kaga laayay siddeed iyo toban kun oo nin oo isna wuxuu edoom dhex dhigay rugo askareed oo reer addoom oo dhammuna daa'uud bay addoommo u noqdeen oo rabbiguna daa'uud guul buu siiyey meel kastoo uu tegeyba oo daa'uudna reer binu israa'iil oo dhan buu u taliyey oo wuxuu dadkiisa oo dhan ugu gar qaybshay xukun iyo caddaalad oo waxaa ciidanka u sarrayn jiray yo'aab oo ay seeruyaha dhashay oo taariikhdana waxaa qori jiray yehoshaafaad inaaxiluud oo wadaaddona waxaa ahaa saadoq inaxituub iyo abimelek ina abyaataar shawshaana wuxuu ahaa karraani oo beneyaah ina yehoyaadacna wuxuu u taliyey reer karatiim iyo reer faletii oo daa'uud wiilashiisuna waxay ahaayeen madaxda boqorka u dhow